جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa habeen khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu hambaliyasay muslimiinta khaza guusha ay gaareen kadib sannado badan oo dagaal culus ay kula jireen sahyooniyadda yahuudda dhaqaaleyari baahsan ayaa soo wajahday dowladda xabishada itoobiya xilli ay kasii daraysay xaaladda colaadeed ee ka jirta itoobiya dab xooggan ayaa ka kacay mid ka mid a xarumaha shahaadala dirirka ee kooxda ridada soomaaliya ay ku leedahay magaalada muqdisho maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa adeegyo caafimaad oo loo qabanaya bulshada ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa hagaag intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ugu hambaliyasay muslimiinta khaza guusha ay gaareen kadib sannado badan oo dagaal culus ay kula jireen sahyuuniyadda yahuudda faysal mahad soomaaliya ayaa inoo akhrinaya bayaan ka soo baxay mujaahidiinta maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed bogaadin iyo hambalyo ah oo ku socda muslimiinta khaza kuwaasoo sanka dhulka ugu jiiday yahuudda iyo maraykanka war-saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay tahniyad ku socota khasada dulmidiidka ah iyo cisiga ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yidhi nabadgelyo dushooda ha ahaato reer khaza ee ku dhex sugan teendhooyinka iyo burburka guryaha go'doominta iyo qudlaanka nabadgelyo dushiina ha ahaato inta aad sabarteen oo aad diiwaan geliseen liidnaanta yahuudda iyo isbahaysiga saliibka waxaan sidoo kale salaan u diraynaa muraabid walba oo weli gacanta ku haya riishadda qoriga oo aanay argagax gelin cudwaanka iyo xadgudubka cadowga kana hor istaagin inuu dalbo waxyeelaynta gaalada iyo ka hortagooda isagoo ku sugan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka war ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ugu hambalyaynaynaa ehelkeenna khaza malxamadda weyn ee taariikhiga ah dhiigga iyo nafta ayayna u hureen inaannu dhulka barakaysan ee ay muslimiintu leeyihiin u hoggaansamin qabweynida yahuudda iyo qar iska tuurnimada isbahaysiga saliibiga ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka mar uu bogaadinayo sumuudka iyo adkaysiga ay ku sharafoobeen walaalaheenna reer khaza marka loo eego mabaadi'da dagaalka waxaan aragnaa jab qaraar oo dulinnimo leh oo gaaray yahuudda waxaan halkan tahniyad iyo tacsi uga diraynaa ehelada shuhadada iyo qoysaskooda allah u weydiinaynaa inuu quluubtooda adkeeyo ajarkooda weyneeyo martabadooda aakhirana kor yeelo ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka hambalyada iyo bogadinta ah ee ku socda muslimiinta khaza kana soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dardaarankeenna ku socda ummadda muslimka ah ee aragtay xajmiga uu la egyahay dhiigga ay horeen muslimiinta iyo sugnaantooda waxa uu yahay inay dareemaan ahmiyadda uu leeyahay jihaadka diyaargarowga iyo ribaadka iyo muhiimadda ay leedahay baraaruga la xidhiira qiimaha ay leedahay xorriyadda iyo in lagu hor sugnaado gaalada iyo dawaaqiidda kaatimadana waa inay noqotaa waxa ugu weyn ee aan maanka ku hayno inta aan joogno dunidan dhismayaasha iyo muuqaalada tarafka waa wax beddelkooda la heli karo laakiin diinka iyo sharafka lama gado lamana soo gato la iskamana iibiyo beddelkoodana lama helo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab annagoo ku sugan dhulka ardul hijratayn waxaan ehelkeenna reer khaza kula damaashaadaynaa ducada iyo farxadda allah waxaan u weydiinaynaa inuu iyaga ka dhigo dhadhaabaha ay ku dul burburaan qorshayaasha sahyuu saliibiyadda waxaan u caddaynaynaa inaan ku jirno shaqo joogto ah marna ma daciifayno mana taagdaraynayno waxaan beeco ku galnay geerida dushana waxaan u ridannay ballankii uu qaaday imaamkii jihaadka sheekh usaama binlaadin taqabbalahu allah ee ahaa walaalaheenna reer filistiin waxaan ku leennahay dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigga dhiig ayaan uga jawaabaynaa burburintana burburin ayaan ku gudaynaa allaha weyna waxaan u markhaati gashanaynaa inaan idin hoojin doonin ilaa aannu guusha ka helno ama ka dhadhaminno wixii uu dhadhamiyey xamsa ibnu cabdilmutalib radia allaahu canhu ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedkan bogaadinta iyo hambalyada ah ee ku socda muslimiinta khaza gebagabadii waxaa war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta mujaahidiinta al-shabaab lagu soo qatimay waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika annagoo doonayna hirgelinta shareecada islaamka iyo u hiilinta muslimiinta meel kastoo ay joogaan indhahana waxaan ku haynaa beytulmaqdes filistiinna waa qadiyad ummadeed reer khaza oo keliyana gaarkuma ahan waana kulmi doonnaa maalin uu alla shaafin doono quluubta mu'miniinta dagaalka weli fare kama qodna dhagarta yahuuddana waa mid la wada og yahay shirqoolka gaaladana waa mid caan ah laakiin waxaan nahay dad geerida jecel sidaba uu cadowgeenna u jecel yahay nolosha والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ayaa lagu soo qatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ehelnimo iyo garab istaagna loogu muujiyey muslimiinta khaza ee allah mahadii ku dhowaad shan boqol oo maalmood kadib afka ciidda u daray shirqooladii yuhuudda horey waxaa guusha muslimiinta khaza u bogaadiyey hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaana bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed as-saxaab lagu bogaadiyey sida muslimiinta khaza iyo mujaahidiintoodaba ay ul iyo diirkeed u noqdeen yuhuudda iyo maraykankana u gaarsiiyeen jab aanay ka soo waaqsan doonin allah idankii dhaqaale yari baahsan ayaa soo wajahda dowladda xabashada itoobiya xilli ay ka sii daraysa xaaladda colaadeed ee ka jirta itoobiya cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixintan inoo haya hoosudhac ballaaran ayaa ku yimid dhaqaalaha dowladda xabashida itoobiya oo halbeegiisu yahay dollarka maraykanka waxaana bishii juun labada kun afar iyo labaatan g d b-ga amba wax soo saarka guud ee waddankaasi uu istaagay laba boqol iyo toddobaatan bilyan laakiin saddex bilood gudahood marka la bedelo lacagta maxalliga ee birta waxay hoos u dhacday in ka badan kala bar isbeddelka ayaa saameyn weyn ku yeeshay heerka deynta dalka iyadoo wadarta guud ee deynta dadweynaha ee etoobiya iyo g d b-ga uu kacay soddon iyo labo dhibic sagaal boqolkiiba bishii juun labada kun afariyo labaatan ilaa konton dhibic saddex boqolkiiba sebteembar labada kun afariyo labaatan deynta dibadda ayaa sidoo kale kor u kacday muddadan iyada oo korortay labaatan iyo siddeed dhibic siddeed bilyan ilaa soddon iyo kow bilyan shantii sannadood ee ugu dambeysay deynta lagu leeyahay dowladda xabashida etoobiya ayaa korortay labaatan iyo shan dhibic saddex boqolkiiba waxaanay wadarta guud ee deyntu gaartay lixdan iyo siddeed dhibic siddeed bilyan oo dollar sida ay shaacisay wasaaradda maaliyadda dowladda etoobiya walaac badan ayaa laga muujiyey hoobadkan dhaqaale ee ku yimid xabashida etoobiya waxaana si weyn uga qayladhaamiyey siyaasiyiin ay ka mid yihiin kuwa mucaaradsan xukuumadda abiy axmed kuwaasoo sheegay in dhaqaalaha etoobiya uu aad u liito sidoo kalena dhaqaalihii ay xukuumaddaasi helaysay shantii sanno ee u dambeeyey uu ku tiirsanaa amaah iyo deen ay ka qaadanaysay gudaha iyo dibadda dalka sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dhaqaalayaanada etoobiya ay iyaguna werwer ka muujiyeen hoobadka dhaqaale ee ku yimid etoobiya iyaga oo sheegay in la filayo in heerka deentu uu ku dhowaad soddon iyo saddex boqolkiiba ka bato wax soo saarka guud ee dalka ee loo yaqaan g d b warbixin ay soo saartay wasaaradda maaliyadda etoobiya ayaa tilmaantay in sababta ugu weyn ee keentay korarka deentu ay tahay isbeddelka qiimaha sarifka lacagaha qalaad taasoo si weyn u saameysay shantii sannadood ee u dambeysay wasaaradda maaliyaddu waxa ay sheegtay in kontinee sagaal boqolkiiba amba afartan bilyan oo ka mid ah deynta guud ee dowladdu ka qaadatay bangiyada iyo ganacsatada dalka halka afartan iyo kow boqolkiiba oo u dhiganta labaatan iyo siddeed dhibic sagaal bilyan ay dowladdu ka heshay dalka dibaddiisa warbixintan ay soo saartay wasaaradda maaliyaddu waxaa kale oo ay sheegtay in dolarka maraykanku uu daboolay afartan iyo shan dhibic afartan iyo siddeed boqolkiiba deynta dibadda ee etoobiya kuna soo xigto lacagta yuroda oo iyaduna ah lix dhibic konton iyo siddeed boqolkiiba iyo lacagta shiinaha oo noqonaysa hal dhibic konton iyo laba boqolkiiba dhaqaale burburkan ku yimid dowladda xabashida itoobiya ayaa sidoo kale salka ku haya dagaalada lagu hoobtay ee dhiigga badani ku daatay ee ka socda gudaha dalkaasi gaar ahaan deegaanada amxaarada iyo oromada kuwaas oo looga soo horjeedo maamulka abiy axmed dhab xooggan ayaa ka kacay mid ka mid a xarumaha ay shahaadala dirirka ee kooxda ridada soomaaliya ay ku leedahay magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dab xooggan oo xalay ka kacay mid ka mid ah xarumaha kooxda ridada ee ku yaala bartamaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya dabka oo ahaa mid aad u xooggan ayaa ka kacay xarunta waxa loogu yeero dembi baarista ah ee c i d da halkaas oo ay ku shaqeeyaan saraakiisha hashaadala dirirka ah kooxda ridada soomaaliya holaca ka baxayey dhismaha xarunta ayaa laga arkayey dhowr xaafadood oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir sida wararku sheegayaan dabka ayaa ka kacay mid ka mid ah qolalka c i d da kadibna waxa uu ku faafay dhowr qeybood arrinkaas oo dhaliyey khasaare aad u daran guryo ay dad shacab ah leeyihiin oo ku dhegan xarunta ashaadala dirirka ah ee c i d da ayaa gubtay war-saxaafadeed ka soo baxay booliiska ridada ayaa lagu sheegay in dabku uu dhaliyey khasaare maaliyadeed iyagoona diiday inay ka hadlaan haddii uu jiro khasaare nafeed gaadiidka ambalaasta iyo kuwa debdemiska murtadiinta ayaa la arkayey iyagoo kusii qulqulaya goobta uu dabku ka kacay waxaana wadada horumarta goobta xiray ciidamo booliis ah kuwaas oo in muddo ah gaadiidka dadweynaha u diiday inay isticmaalaan wadada xarunta uu dabku ka kacay waxaa ku xihan boqolaal maxaabiis muslimiin ah kuwaas oo laamaha ashaadala dirirka ah ay kasoo xireen muqdisho iyo duleedkeeda maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa adeegyo caafimaad oo loo qabanaya bulshada ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas waa kan bashiir muxidiin abuayman xilli jubbada hoose deegaanada maamulka islaamigaah uu ka arrimiyo ay martigelinayaan waxqabadyo dhinacyo kala duwan oo makaatiibta qeybahooda kala duwan ah ayaa waxaa dhanka kale hooshaasi aysan juhuudooda ka marnayn qaybta caafimaadka howlwadeennada maktabkan ayaa kaalin muuqata oo aad u ballaaran kaga qayb qaadanaya u adeegyada bulshada muslimka ah qaar ka mid ah degmooyinka wilaayadan waxaa ka socda shaqooyin kala duwan oo dhanka dadweynaha loo qabanayo waxaana ka mid ah caafimaadka bulsho badqabkeeda caafimaad uu horeeyo ayaa ka shaqayn karta badqabka deegaankeeda iyo inta ay mas-uulka ka tahay arrimahani loogama baahna khaarijka ama qofka kuma qasbayaan inuu lacaga ku bixiyo safaro wakhti dheer qaata kadib iskaashi dhex maray maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose iyo maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhowaan howlo ballaaran oo daaweyn lacag la'aan ah looga ambaqaaday deegaana ka tirsan wilaayadan waxaana kuwa ugu horeeya ee nasiibka u yeesha howlahan khayriga ay noqdeen deegaanada bandarjadiid iyo bangeeni ee hoostaga degmada jamaame si toos ah waxaa mashruucan u samaynaya dhakhaatiir iyo howlwadeyno ka socda maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin dadka ayaa la marsiinayey howlo isugu jira dhowr maraaxil waxaa loo samaynayey baaritaano waxaa la saarayey kombiyuutar halka sidoo kale howlo qaliino kala duwan oo lacag la'aan ahna ay ka soconayeen deegaanadani qaar ka mid ah dadkii loo sameeyey gurmadka caafimaad ee deegaanadan ku dhaqan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxay ka warbixiyeen waxqabadka loo sameeyey iyo farxaddooda haltuuma colaad nuur waay deegaanka bandarjadiid deegaanka waxaa joogay dad oo takhtar ah oo islaamka u shafeecaya anna daawa liisoo siiyey inta islaan waa shafeecaysa dadkina baaritaamman iyo daawo lacag la-aan waa la siiyey muslimiinta kheyr alla a siiyo meesha aan joogo bangeeni aan ku dhashay aan ku soo koray aa daawano lagu keenay alxamdu ashukri daawadii xarakada inoo keentay mujaahidiinta kombyuutar saaray allaha barakeey meeshay joogaanbo bangeenaan joogaa walaalahaan kheyr allaha siiyo daawo inoo keeneene ilaahay aan ku mahadana aan ku shikrino waxaan joogaa duulada bangeene waxaa noo imaatay dhakhaatiir noo soo dirtay xarakada shabaab almujaahidiin waxaa naloo keenay daawo kombyuutaro dhan walbaba caafimaad lacag la-aanah waxaan jeclaan lahayn in mar walba naloo keeno ay nagu soo noqnoqdaan maadaama meesha isbitaal ayan lahayn ayna tahay meel tuulo ah marka insha allahu tacaala xarakada iyo intiina hoosha noo fulisayna guul iyo gobonnimo aan rajaynaa insha allahu tacaala sidoo kale salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar iyo suldaan macali maxamed ayaa bogaadiyey gurmadka caafimaad ee la gaarsiiyey deegaanada hoostaga degmada jamaame waxayna mujaahidiinta ugu hambaliyeeyeen waxqabadkaasi wanaagsan ay u samaynayaan bulshada qeybahooda kala duwan maantana waxaa taaganahay tuulal yaraahdo bandarjadiid dadweynii dhan waa soo baxay aruurtii habeenkii waayeelaha raggii bilcaanba kulli waa la taagan yahay waxayna haastaan daawo tayo leh kombiyuutaro qalliin sheebaar ayo nuuce maktabka caafimaadka xarakada aad baan ugu mahad celinaynaa dadku waa farax geliyey dad badanaa qalliin lagu sameeyey hadda waxaan joognaa maktabka caafimaadka ee soo dirtay xarakatu shabaab almujaahidiin iyo annaga odayaashii dhaqanka ah iyo walaayadii dhammaan jubbada hoose waxaan hadda ku sugannahay angeeni meesha ayaa dadka lagu daaweynayaa dadkaasoo dhammaan isu imaaday waa yeeladay dhallinyaro haddii aan laayeen haddii dumarka aan laayeen haddii carruurta aan laayeen haddee nin walbo ilaahi subxaana wa tacaala caafimaadka ilaahi baa haya laakiin meeshii laga hayuu ka xanuunsanaa ayuu ka sheeganayaa dad baa qalniin lagu sameeyey dad baa macnaha sheebaar loogu sameeyey oo wixii laga hela daawadooda la siiyey ilaahay waanu ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ugu dambayntiina maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha degmadaas waa kan cusmaan axmed dhuubow muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada ee magaalada jilib ayaa waday howlo lagu dardargelinayo dacwada xaafadaha magaalada jilib kuwaasoo wax lagu barayo haweenka ku nool xaafadaha magaalada dhowaan waxa uu maktabka dacwada xamlo waxbarashaah ka bilaabay xaafadda salaaxudiin taasoo ay wax ku baranayeen boqolaal ka mid a haweenka lana barayay diinta islaamka
ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه
sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay halkii ay duruusta ka socotay ayaa haweenka kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga sharciga intaa idinku aad wax baranaysaan oo aad magaranaysaan canjeerada dubaysaan rag baa iyagu maa soo jeeda rag baa intaa kuruus waxa weye lala dhacaya rag baa intaa dhaxanta hurda oo aad tirahdaan ilaahow waxa weeye ragga ilaahow xooji ilaahu ayagoo kala badi ilaahu ka raalli noqo saasaa la dayna walaalayaal waxbarashada ha joojinina tarbiyada ciyaalka ha joojinina awlaadiina jihaadka ku dara raggii hawl bay hayaan idinkuna hawl baa haysaan qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay muddadii ay socdeen duruusta ayaa dhankooda sharaxaya waxyaabihii ay ku barteen xamlada maayo bahaara bahaarada maxay tahay hiya bahaarada rafcul xadasi xadasku in iska kor yeelo wa isaalatu nijaasa nijaasado laiska suuliyo kam shuruudu salaad shuruudu salaad tisca qofka inuu islaam ahaado walcaqli aqli inuu yeeso watamyiis inuu wax kala sooci karo warafcu lxadis xadiska inuu iska kor yeelo waisaalatu nijaasa nijaasada inuu iska suuliyo satrulcawra cawrada oo iska asturo wadaquululwaqti waqtigoo galo waistiqbaalu lqibla qiblada inuu ujeesto anniyata inuu niyu yeesho لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة؟ هي العبادة لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة maalmahan waxaa noo socotay dowladaha noogu socotay masaajidka salaaxuddin huwa alwalaah alwalaah huwa alxubu wanusratu lilaahi walirasuulihi walilmuuminiin albaraahu huwa albugdu walcadaawatu lilkaafiriina walmurtadiin ما هو عاقبة الشرك عاقبة الشرك خلود في النار ووارتان لو واريا نارك marka waxyaaba badan baa ka faa'iidina insha Allah taala waxaan rajeynayaa in loo soo celiyo dowladan oo kale insha Allah waxaan waxyaabahan kusoo qaadanay wax kamid ah aqrinaa ما هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات waxaa sidaan oo kale ka sii horreeyey xaafadaha kale ee magaalada jilib kuwaasoo iyagana ka faa'iidaystay xamlada uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee magaalada jilib waxna lagu barayo haweenka qaybahooda kala duwan ee ku nool magaalada warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa